halkaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada barnaamijkii martida microfonka oo caawa marti ku yahay cabdulqaadir ducaalo wacays gudoomiyaha guddiga qaran ee jabuuti ee nidaamka maamul wanaagga lagu qiimeeyo ee ay xubnaha ka yihiin shan iyo soddonka dal oo ka mid ah dalalka ku bahoobay ururka midooda afrika wariyahayaga jabuuti ramadaan muuse ayaa barnaamijkaasi inoo haya
mudane gudoomiye cabdulqaadir ducaale wacays waatan beryahan waftigeen mayeb oo ah nidaamka maamul wanaagga lagu qiimeeyo ee wadamada afrikaanka iyo midooda afrika guddidoodii halkan ku sugnaayeen waxaa tahay gudoomiyaha ururkaasi ee jamhuuriyadda jabuuti waftiga weynila joogay kulamo badan baad yeelateen haddaad noo soo koobto mudane gudoomiye maxaad odhan lahayd yaad saragteen maxaad ka wada hadasheen sideyna wax u dhaceen muddo imika ahaan labiyo toban sannadood laga joogo ayay ururka afrika ay go'aansadeen inay iska samaystaan urur iyaga dhexdooda ahaan ku jira oo afrikaan uuna oo laleeyahay dibadda uun hadiyo jeer in lanooga yimaado oo layna gargaara un maahine inaku dhexdeennaaan waxaan isqabsanno waan isgargaarno maayb waxaa dee la yidhi waxaa loo sameeyey khubaraa oo la yidhi marsideebaa gargaar afrika isu gargaari kartaayo horumar dee loo gaari karaa horumarka maanta lahayo ku ka sii badan loo gaari karaa baa layidhi marka howlaha waxaa la yidhi boqol iyo soddon meelood waxa layska weydiiyo marka lasoo koobana afar qaybood bay dee u kala kacaysaa qayb waxa weeyaan xagga siyaasadda iyo xagga dimuqraadiyada waa qayb weeyaan qaybta labaad waxa weeyaan baa la yidhi waa in dhaqaala maamul wanaag dhaqaaleed waa in iyana la helaa la yidhi ta saddexaad waxa weeyaan waxaa la yidhi hay-adaha dowladdu dowladuhu ay leeyihiin iyo kuwa shicibiyaduba iskaga leeyihiin iyana hore umarkoogu sida uu yahay iyana waa in wax laga qabto ayaa la yidhi meesha afraadna waxa weeyaan hore umar xagga dhaqaale iyo bulsho labadaasi waa labaadiyo jeer isku xidhane halkaana waa in de iyana laga soo waramo waxay ku horeeyeen baarlamanka halkaasay debiteeyada ay ku weydiiyeen su'aalaadka dee shaqadoodu waxay tahay waxa ay wadaan dimuqraadiyadu halka ay gaadhsiisan tahay mucaarid inuu jiriyo in kale halkaabay maaragtay mucaaridkuna de wuba joogayba mucaaridkuna wuuba joogayba halkaabay ay ka bilaabeen markaa dabadeed waxay haddana u tegeen axsaabaha dalku uu leeyahay kuwa isku ururay ee dowladdu ay ka dhisan tahay dowladdu ay ka dhisan tahay iyo kuwa kale iyaguna isku ururay ee mucaaridka ah labadaba labadaba way waraysteen qoladan mucaaridka ah waxaaban siinay fiirooyadeeda inay ku arkaan dadka wafdiga inoo yimiday annakii maaeeb ku jabuuti ahayni waan ka baxnay markay iyagu wada hadlayeenoo iyagaan isku daynay wixii ay isweydiinayaan iyo wixii ay isku jawaabayaan inay dhexdood ahaan ay isku yidhaahiin maaeebtu qasab maaha dowlad walba inay gasho dowladdii oo afrika ah afar iyo kontonka dowladooda afrika ay ka kooban tahay kolba inbaad dee ku soo biirta oo shan iyo soddon baa ilaa iminka ku jira oon inakuna aan ka midnahay laakiin waxaa ilaa iminkahaan la qiimeeyey toddobiyo toban shan iyo soddonkaa ka mid ah annaku waxaan dee maantayta nahay dowladdii siddeed iyo tobnaad ee iyana dee la qiimaynayo markaad eegto haddaba mayeb weyniga inagu warbixin hore heer guddi qaran ahaan aad u diyaariseen warbixin dhinac walba taabanaysa mudanayaashan kale afrika ka socday iyaguna kolkay yimaadeen inkastoo warbixintooda ay marka dambe soo wadaan haddana marka meelihii oo dhan dee booqdeen ee arkeen ee iniguna aad ku wehelinayseen maxaa kaaga baxay ma wax ku yar qanacsan oo warbixintiinnii ku yar dhowdhow mise waa kaafiyo kale dheeri baad arkaysa waxa weeye horta waxaan ku farxay waxaan arkay shicibkeenna reer jabuuti oo waxay ka dhigan tahay garanaya maxaa yeelay dee waxaan de ilaa iminkaan aan wadnay uun inaan dadka aan u sheegno maaeeb waxa ay ka dhigan tahay ujeeddadeedu waxay ka dhigan tahay waxa aan ka sugno inaan ka faa'iidaysano aan filayno dadkiiyo waxaa wada ogsoon ayay iminka ahaan oon dee ku qornay dee raaboorka yagii aan ku qornay ayay dee wafdiga kan afrikaanku ay noo yimaadeen waxaan dee meelihii dee ay soo wada mareenba maaeeb horey miyaad u maqasheen waa ka mida su-aalaadkii la weydiinayey maxay nii warameen yaa la weydiinayey jawaabka waxaan bilxaqiiqa aan haynaa hadday jabuuti tahay iyo hadday gobolada dibadda ay tahayba dadkii oo dhan odayo hadday tahay dumar hadday tahay dhallinyar hadday tahay oo weliba inaan aad u taabsadaan doonayaa dhallinyarta iyo haweenka oo aad iyo aad ula socda oo haweenku ay wada garanayaan maanta ahaan dalka haween ahaan hore uu marka la gaaray waxa uu yahay xag siyaasadeed ha noqoto xag dhaqaale ha noqoto xagga kan maaragtay dowladda u shaqaynta ay dowladdaba inay administrationka ay iyaguna ay ku dhex jiraanay maantayta sidii hore ahayn dhammaan dadkii horta aan soo wada marnay reer jabuuti ahay inay arrimaha wada ogsoon yihiin ma ee waxay ka dhigan tahay ayaa aad iyo aad u muuqday dhinacan kale maaeebta tan kale ee afrikaanka ee inoo timiday waxa aan ka arkayay xog ahaanna aan ku helay inay bilxaqiiqa ay ka mabsuudeen ka qaybgalka shicibka reer jabuuti dhammaantii oo dhanba su'aalaadkii la weydiiyey kolka la soo koobo dhammaan waxalaala wixii dowladi ay qaban lahayd iyo shicib uu qaban lahaay oo dhanbooba waa laga wada hadlay waxaanan ahayn booliiska shandarmariiga ciidanka waxaa wixii aan ahayn kuwa lama dhexgelin oo dowlad waliba sida ay u samaysanayso iyadaa iska leh laakiinse xagga nabadgelyada iyo xasiloonnida dalka taasi waxyaalaha laga sheekaystay ayay iyagudee ka mid ahaayeen waa kaas oo fikradda maanta aan qabo waxa aan filayaa in wax badan oo waxaa sameeya lana yidhaahay inuunan badnayn ayaan filayaa in waxoogu ay u badan yahay waxyaalaha noo iman doona wax tirtirsiin ah oo howlaha inaan sii wadna ah ayuumaan dee dhowaan aan ka sugaynaa ugu dambayn sanadee sannadaha dambe waxa aan filaynaa in hore mar afartaa geesoode hawshu way u kala kacaysaa la yidhaahbaba siyaasad noqotaya xaggii dhaqaalihii noqotaya dhaqaale bulsho noqotaya hay-adaha dowladuhu iyo kuwa shicibku leeyahay noqotaya in intaa oo dhanba hore umarinta gobolka iyo afrika dhammaanteedba in intaa oo dhanbaba faa'iide aan ka heli doono sanadada soo socda haddaba layidhaaho waxaa inta badan lagu eedeeyaa wadamada afrikaanka iyo hay-adan maayeb nidaamkan maayeb ee afrikaanka ee lagu qiimeeyo maamul wanaagga iyo horumarka wadamada afrikaanku inta badan ay waxyaabo islowg yihiin oo ay meelo loo qoondeeyey un horumarka ay eegaan oo inta badan meelaha dhibaatooyinku ka jiraan iyo meelaha u baahan in isbeddel laga sameeyo aan xoogga la saarin oo qaarkoodna ay beerlaxawsi beesha caalamka kaga raadiyaan oo horumar baanu samaynay mucaawimaadkii hana loo furo dhaliisha caynkaasa maxaad odhan leedahay dadka qaarkii ay u soo jeedinayaan maayeb waxa weeye waaligii awalkii kuwiri bay ahayd boqol iyo soddon meelood ayay u kala kacdaa waxyaalaha in la qabto la doonayo waxaan u maleeyaa meelaha iminka xagga ciidanada iyo booliiska mooyaane meelihii kale ee dal gobonnimadiisa haystaa uu hawle ka wadayey oo dhanba iyay boqol iyo soddonkaa meeloodi ay wada saamaynayaan midda labaad raabuurada aan qornay een dirnay wax walbaa fiican kuma wada yaallo wixii fiicanna waan sheegnay dhibaatooyinka maantayta haysta afrika annaka dalkayagii jabuutiyaani ahaan deerna haystanana waan sheegnay waxyaalaha aan gacanta maanta aan ku haynay iyo kuwa aan haybsanayno sannadada soo socda inaan qabannana waan sheegnay waxa kale oo jira waxa lagu heshiiyey oo la yidhi daacad ahaan ha layskugu waramo dhexdayda ahaan daacad ahaan ha laysugu waramo ayaa layidhi iyada oo taasi jirta waa waxa keentay waa in gudidee maaif kasta ka kooban oo afrika ka tirsani waa inay dal walba ay tagaan oo ay soo hubsadaan waxaa raabuurada lagu qoray inay dhab yihiin iyo in kale waxaayoo dhaniba bilxaqiiqa waxa ay ka hortagayaan kutirikuteynka kan iminkaan aad ii sheegay sidii waxan baa la yidhaahaa waxan baa la yidhaahaa bilxaqiiqa sida aan dee qabo ama anaba aan aragnay ama raaboorka iyagaba aan ku qornay sidaa loo sameeyey ee loo wada ballamay uun haddii lagu wada socdo in hore uu mar la gaadhayo dowladahan dibadduna dibadduna ee maal ka haystaayna waxay garanayaan waxay garanayaan faransiifka maaeeb iyo ujeedadeedu waxay tahay way garanayaanoo waxaa jira dee dowlo fara badanuu ku gargaara maaeebtaa sari ee afrika ee maamulka haysaay siday dee wax u wadi lahaayeen ku gargaara weeyaan horayna tala ahaan wixii ay la'ahayd iyaguba dhaqaalaha ay ku gaadheen dhaqaale fiicnida iyo maamul fiicnida ay ku gaadheennana tala ahaan bay afrikaanka ay horayba ugu soo jeediyeen maantana waxa sida iska muuqata khubaro ku filan oo dhinacii allaala dhinacii la doonaba maantayta wax ka hodhan karta ayaa meel walba iyo dal walba iyo afrika oo dhanba bilxaqiiqa taalla waxaa loo baahan yahay in dee laysu kaalsoonaado oo wixii dee dibadda ee kutirikuteentaana layska dhaafo layska dhaafo run ahaanna laysugu sheego oo dal waliba dhibaatadiisanana uu sheego waxyaalaha haysta inuu sheego waxyaalo badanoo waxaa jirta maalla-aan maalan la-aan daraaddeed aan aayar loogu tukubo ayaa jira in runtu sida ay tahay dee la sheego oo badiyaa waxaa lagu xantaaye ugu badan dimuqraadiyada ku yar baa la yidhaahaa afrikada ma garanaysaa laakiinse dimuqraadiyadu waa meelaha ugu waaweyn ee la doonayo hore umar in laga gaadho waxaana dee laysla gartay dimuqraadiyadaasi iyadu inay aabbo u tahay hore umarka xagga bulshada iyo xagga dhaqaala xagga kaljarka dhow dhinacii laga eega ee noloshu ay kula galayso oo dhan booba inay faa'iido u tahay ayaa laysla wada gartay waxaasi buugagan ay soo qortay afrika maaeebtu ay soo qortay oo dhan booba si xoogla ayaa waxaa loo balballaadhiyey oo loo qoray oo wax walba looga sheegay waxaan u malaynayaa in dariiq iska toosan ay tahay dariiqaa maaeeb haddwaa la yidhaah mudane gudoomiye waxaad hore u ahaan jirtay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda jabuuti kadibna dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda waxaad horena dabcan mas-uuliyado fara badan oo dalka waad soo haysay ragga ugu waay aragsan baad ka mid tahay dalka jamhuuriyadda jabuuti maanta kolkaad eegto waxyaabo fara badan oo dadku ka cabanayaan waxaa ka mida mas-uuliyiin fara badan inaanay xafiisyada dowladda aanay si wanaagsan ugu qaabilin oo dadkaanay xafiisyada dowladdu badiyaa u furnayn maxaad talaahaan aad odhan laheyd halkaasaa u baahan in wax laga qabtiyo halkaasaas maxaad odhan laheyd
waxa weeye xagga dowladda madaxda ka tirsan bilxaqiiqa waxaa muuqatay runtii uun haddii laga dhaqaaqo in wasiirada aan la koromlay oo dhanba wasiiro bilxaqiiqa arrintooda aad iyo aad iyo aad u garanaya ayi waxa maantayto ay gacanta ay ku hayaanna niman iyo haween wada garanaya weeyaan waxa kale oo soo raaca haddana waxaa jira in wasaarad waliba ay leedahay mashaariic inay doonayso inay qabato ah marka waxaayoo dhanba laguu waramo waxaad is odhanaysaa waryahay jabuuti sufto dhaqaaqaysa maha iyaad odhanaysaa waxa kale oo jira oo gobollada aad uga muuqda in waxa kan maaragtay gobollada ha ismaamulaan waa ka layidhi maamulkii dibadda oo de anigu waagii aan joogeen ministarka aan ahaa dadkii bilaabay aan ahaa uu aad horay ugu maray oo socdo oo dadku maantayto ay barteen waxa gobol ahaan in la qabto ah ay maantayto ay garanayaan haweenkii oo sannadahan dambe hawshooda dowladdu ay gacanta ay ku hayso aad u fahmayo oo markaan imika dee dhulka aan soo wada marayniba si xoogla u doodayey waxaa kale oo jira dhallinyarta oo iyaguna urura iska samaystay oo iyaguna sidaasi leeg wixii dee dhallinyar ku lug leh arrimahooga ama hore umarkooga ku lug leh iyaguna si ballaadhsan u soo dhigay awal waxaa jiri jira uun wadahadalku inuu dhex maro dowladda iyo iyo caaqilada unbaa dee la yaqiinayahayd waa anigaa kuu sheegayo waxaa dee ku soo biiray gobollada ismaamulkooga gobollada waxaa ku soo biiray ururada haweenka waxaa ku soo biiray kuwa dhallinyarta waxaa ku soo biiray asosiasion kuwa dhaqaalanimo ka shaqeeya iyo kuwa deegaanka ka shaqeeya waxay doontaba ha noqotee inay dadkaasi ay iska warhayaan ay isku duubnoodaanoo koox waliba sida maalanba odayada korka laga soo qaado koox waliba inay ogaato dadka gobolkooda ka mid ee haweenka ah iyo dhallinyarta hawsha ay wadaan inay ogaadaan baa dee loo baahan yahay saddexdaa qaybood ee ah odayadii awalba dowladdu ay la shiri jirtay la xaajoon jirtay wixii shicibku uu baahan yahay sheegi jirtay dhallinyarta soo biirtay dumarka soo biiray ururadatan iyo bulshada rayidka in dadkaasoo dhanba gobol walbooba laysku meel gobol meel midooba wada yihiine in howlaha ay wadaan ay isku waramaan dhexdooda ahaan oo qofka dibadda gobolladaa ku nooli uu ogaado qof waliba gobolkiisa howlaha ka socdo dhinacay doontaba ha noqotee mudane gudoomiye ugu dambayn warbixintii ayaad iminka sugi doontaan oo laynii soo gudbin doonaa warbixinta caynkaasoo kalea markay soo baxdo meelo fara badan bilmetel amba dee meel haddii la idhaahdo meelahaasaa loo baahan yahay in la saxo dowladdii mayse saxaysaa haddayse sixi weydase maxaa dee qaraar laga qaadanayaa heer afrikaan ahaan waa su'aal meesha taalla weeye anuu dadku uu isweydiinaya oo wixii dee saxa la yidhaaho miyaa dee la yeeli doonaa dee mise waa layska diin doonaa weeyaan su-aashaadaasi waxa weeye mar allaala marka aan la galay maa eebdee la galay waxyaalaha ay dowladdu weliba ay ku ballan qaaday waxa weeyaan wixii tale ee la soo jeediyo inay ku socoto dowladu waliba sida bollan hore oo dee dhacay baa jira annaguna waxaan diyaar u nahay wixii tale ee laynoo soo jeeshae aanu arkayno inay hore u markeenna wax u tarayso inaan ilaa biilaa aan ku socon doono
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaa v o a rabadaan muuse oo nala socodsiinayo barnaamijka martida toddobaadka martida microfoonka